waad mahadsan tahay wararka ka imaanaya wadanka maraykanka waxay ku waramayaan inuu geeriyooday wasiirkii hore ee dagaalka wadankaas ee ninka lagu magacaabo donald ramsfield waxaana ninkan kusoo booday geeri lama filaan ah bayaan ka soo baxay qoyska donald ramsfield ayaa lagu sheegay in si murugo iyo tiraanyo ay ku dheehan tahay ay u cilaaminayaan dadkan ay u ogeysiinayaan ee geerida donald ramsfield oo ay ku ammaaneen in lixdan sano oo ka mid a cimrigiisa uu usoo shaqeeyey danaha maraykanka waxay tilmaameen in ninkan uu ahaa xaas aabe iyo awow intuba ayna dareemayaan firaaq ballaaran oo ku yimid qoyska markii uu geeriyooday marka laga soo tago hadallada dareen waranka ah ee ay qoyskiisa ugu baroordeeqeen donald ramsfield ee ninkan waa nin dhiigyacbi ah oo leh taariikh madow marka laga hadlayo waddamada caalamka islaamka wuxuu soo noqday wasiirkii gaashaandhigga maraykanka laba waqti oo ka mid ah ee noloshiisa mar waxay ahayd ilaa dii ayuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka marna intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo kowda ilaa labada kun iyo lixda ayuu soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka waana marka taariikhdiisa ugu caansan marka laga hadlayo ee tan madow ee ku aadan dhibaataynta dadka muslimiinta ah oo xilligaas waxaa dalka maraykanka madaxweyne ka ahaa ninka lagu magacaabo george w bush waxaana sidoo kale xilligaas dhacay weeraradii kow iyo tobanka sebtembar ee lagu burburiyey daarihii dhaadheeraa ee maraykanka sankana dhulka loogu jiiday maraykanka iyo qabweynidiisa weeraradaas kadib maraykanku wuxuu qaaday duulaano uu horeyba u qorsheeyey oo midka koowaad uu ku qaaday wadanka muslimka ee afghanistan labada kun iyo kowdii dabayaaqadeeda marka donald ramsfield ayaa xilligaas ahaa wasiirka gaashaandhigga maraykanka taasina waxay ka dhigan in ciidankii ku duulay afghanistan uu isagu hogaaminayey ee amarkoodana uu bixiyey sidoo kalena tacadi weliba oo ay geysteen xilligaas oo isagu mas-uul ka ahaa labada kun iyo saddexdiina maraykanka mar kale wuxuu ku duulay wadanka ciraaq ee brobagandadii iyo marmarsidii ahayd in sadaam xuseen uu hub nucleer haysto ee islamarkaana ay jirto xiriir ka dhexeeya alqaacida iyo sadaam xuseen isaga ayaa ahaa ninkii alifay oo buunbuuniyey si marmarsiyo loogu helo dhibaataynta dadka muslimiinta ee ku nool wadanka ciraaq marka labada dagaal ee ugu caansan ee uu maraykanku kusoo qaaday wadamada caalamka islaamka waa duulaanadii afghanistan iyo ciraaq ee donald ramsfield ayaa mas-uul ka ahaa isaga ayaana qaadanaya dhibaato weliba oo ay xilligaas ciidamada maraykanku ka geysteen wadamadaas marka laga soo tago duulaanada tooska ah ee ay maraykanku ku tageen ee wadamada ciraaq iyo afghanistan waxaa sidoo kale jiray dagaal furan oo maraykanku ku dhawaaqay xilligaas oo ahaa waxaa loogu yeero dagaal ka dhana argagixisada marka donald ramsfield siyaasadaas isaga ayaa hagayey isaga ayaana dhibaataynayay dadka muslimiinta ah isaga ayaana xabsiyada qarsoodida ka furtay inta badan wadamada caalamka islaamka isaga ayaa dahfuray oo lahaa siyaasadda iyo naqshadaynta xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay isaga ayaa ka dambeeyey dhibaatooyinkii ee ka dhacay xabsiga abuuqreyb ee wadanka ciraaq ee halkaasoo fadeexdo caalami ah ilaa ay hadda taariikhdu ay diiwaan geliso kana sheekayso ay ka dhaceen waa nin taariikh madowle oo dhigyacab ah ee dhibaataynta dadka muslimiintahna u arkeeyey maqaam sare oo uu ku gaari karo taageerada shacabka maraykanka ee marka dib loo eego taariikhdiisa ku dhisan inuu dulmiyo dadka kale ee mustadacfiinta ah ha noqdaan dad muslimiin iyo dad gaalaha intuba wuxuu ahaa donald ramsfield ninka dejiyey siyaasadda ahayd ee waxaa loogu yeero xarbul afkaar bil afkaar ama in fikirka fikirka lagula dagaalamo taasoo ah dabcan in dadka mujaahidiinta ee halgamaya laga hor keeno culimo ku daaban shisheeyaha nusuusta sharciga ahna ee taxriifinaya una bedelaya hadba sida ay rabaan shisheeyaha uu ugu horeeyo maraykanka marka donald ramsfield ninkaas leh taariikhdaas madow ee dheer ayuu ahaa waxaana maanta geeridiisa ku farxaya dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool caalamka kuwaasoo daxiyo noqday ama la kulmay dhibaataynta iyo tacadiyada ee dowladda maraykanka laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo kowda ilaa labada kun iyo lixda waana xilligii uu aadka u darnaa duulaanka maraykanka ee uu ku qaaday wadamada caalamka islaamka xilligaas waxay sidoo kale dowladda maraykanka ee taageero hid iyo hoba la garab taagnayd ciidankii ethoobiyaanka ahaa ee kusoo duulay soomaaliya wasaaradda dagaalka ee maraykankana miisaaniyad ballaaran ayay ku bixinaysay taageerada duulaanka ciidanka ethoobiya ay kusoo qaadeen soomaaliya waxaa kasii horeysay taageeradii uu maraykanku siinayay dagaalogayaashii ee ku sugnaa magaalada muqdisho ee xabsiyada ku tacdiibinaya islamarkaana iibsanayay culimada iyo dadka muslimiinta ah ee sunnada ka muuqato ee donald ramsfield ayaa xilligaas ahaa ee wasiirka gaashaandhigga maraykanka taasoo ka dhigan in dhammaan tacdiyadii ee dagaalogayaashaas ay ku kacayeen uu isagu mas-uul ka ahaa maadaama isagu uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ama wasiirka dagaalka ee maraykanka isagana uu ahaa ninka handasayey oo maamulayey dagaal kasta iyo dhibaato weliba oo ka dhacaysa caalamka islaamka ee loona geysa dadka muslimiinta ah ee geeridiisa donald ramsfield xilli ay ku farxayaan dadka muslimiinta waxaa si aada uga argagaxay ugana qalbi dilaacay ee siyaasiyiintii maraykanka iyo shacabka maraykanka intuba oo ka wada siman ee in la dulmiyo dadka kale ee mustadacfiinta ah george w bush madaxinihii hore ee maraykanka ayaa bayaan degdega uu soo saaray ee marka lagu dhawaaqay geerida donald ramsfield wuxuu ku sheegay inuu dareemayo murugo aanu cabiri karin wuxuu sheegay in donald ramsfield uu wakhti aad u adag usoo shaqeeyey maraykanka iyo danihiisa dabcan wuxuu kala jeedaa markii ay dhaceen duulaanadii ko iyo tobanka sebtembar ee sanka dhulka loogu jiiday ee maraykanka marka donald ramsfield taariikhdiisa madow ma ahan wax lasoo koobi karo laguma soo koobi karo sheeko laguma soo koobi karo mujaladaad kitaab oo laga alifo laguma soo koobi karo muuqaalo iyo dokumentariyo tiro badan oo laga sameeyo waa in ka badan lixdan sano oo uu maleegayey qorsheynayey fulinayey dhibaataynta dadka muslimiinta ah si gaar ah iyo si guud dadka mustadacfiinta ah marka ka hor inta aanu soo noqon wasiirka gaashaandhigga maraykanka wuxuu soo noqday senator amerikaan ah jegooyin kala duwan ayuu ka soo qabtay dalka maraykanka dabcanna si aad u ogaato xajmiga uu gaarsiisan yahay tacadiyada uu geystay donald ramsfield waa adigoo dib u eega taariikhda dhow ee fiiriyana waxa ka dhacay afghanistan iyo ciraaq iyo soomaaliya iyo jasiiratul carab si guud gaar ahaan yemen intii u dhexaysay sanadihii labada kun iyo kowda ilaa labada kun iyo lixda oo uu donald ramsfield ah wasiirka dagaalka ee maraykanka faahfaahinno intan ka badan oo ku aadan taariikhda madow ee dhigyacabkan ee maanta geeriyooday ee wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan kusoo gudbin doonnaa insha allah